sida aan horey usoo xusnay madaxda ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah caleemasaarka madaxweynaha kenya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida ay kusoo waramayso wariyaha v o eda ee nairobi intisaar saalax xuseen
madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si heer saraha loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta haddaba wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac ayaa ka warbixiyey ujeedka safarka madax
waxaa caawa magaalada nairobi soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdigaasi ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan waxay u yimaadeen martiqaad ay ka heleen dowladda kenya oo ku aadan ka qaybgalka dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay kenya mudane william ruto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ruto caawa khadka telefonka ayay ku wada hadleen waxa ugu weynaa laga hadla waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal iska kaashan karaan iyo in uu jiri doono kulan gaara oo labada madaxweyne dhex mari doona sidaad ogtihiin kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aada u dhow oo waddan aan walaalanahay oo waxyaaba badan ay naga dhexeeyaan marka ka qaybgalka madaxweynaha waxay tusaale u tahay sida uu usii xoogeysanayo xiriirka labada dal loona doonayo in labada shacab iyo labada dalba ay muujiyaan iskaashi dhinacyo kasta ah intisaar saale xuseen v o a nairobi